الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وفدة تجلب نصرا وفدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafareebka wararka waa habeen jimco ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay toddoba iyo labaatanka bisha saddexaad ee rabiicul awal sannadka kun afar boqol toddoba iyo afartanka hijiri qodobada caawa barnaamijka faafareebka wararkaan idinkugu hayno waxaa ka mid ah maktabka warfaafinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo saacadihii lasoo dhaafay soo saaray war-saxaafadeed uu kaga hadlayo warar been abuuraha uu faafiye tariska ciidamada siliibiinta ee africom barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan qodobada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah afrika iyo khayraadkeeda bohol madow oo ay dhex ceegaagaan hanti habeen qura bedeli karta nolosha bulshada qaaradda xaaladda taagan ma habaar siyaasadeed mise musuq raagay warbixin ku aadan ayaad faafreebka ku dhegaysan doontaan jabhadda faano oo weeraro khasaare geysta ku qaaday ciidanka xabashida etoobiya magaalo u go'doonsan falaagada r s f oo karfanla'aan laga soo sheegayo warbixin ku aadan ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan waxaan sidoo kale faafreebka caawa idinkugu haynaa xaflad lagu soo gebagabaynayo dowro sharci ah oo loo qabtay mas-uuliyiinta ciidanka xisbada wilaayada islaamiga ee mudug oo ka dhacday degmada jawlo ee wilaayadaasi waxaan sidoo kale barnaamijkeeda kugu soo gudbin doonnaa ku dhowaad boqol iyo konton qoys oo sakada xoolaha nool loogu qeybiyey deegaana hoostaga degmada diinsoor ee wilaayada islaamiga ee baay qodobadaasi wixii kale soo kordha iyo xubintii hadalaynta warbaahinta ayaan faafreebka ka marnaan doonin waxaa barnaamijka caawa igala qaybgeli doona walaalaha eliyaas cabdulaahi iyo maahir maxamed anna halkan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosan nooga dhagaysanaysaan dhammaan xarumaha andalusee wilaayaadka islaamiga ah iyo barteena life streamka oo dalka iyo dibaddiisaa si toosan nooga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka
أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horreeya ee caawa barnaamijka faafreebka wararkeenu ku eegi doonno waxa uu noqonayaa maktabka warfaafinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war-saxaafadeed ka soo saaray warar been abuura uu faafiyey taliska ciidanka silibiinta ee africom war-saxaafadeedkan oo soo baxay shan iyo labaatanka rabiicul awal kun afar boqol toddoba iyo afartanka hijiri kuna aadaneed toddoba iyo tobanka sebtembar labada kun shan iyo labaatanka maalintii shalay ahayd xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay beeninaysaa hadal ka soo yaray taliska silibiinta maraykanka ee africom kaas oo ay ku sheegeen in ay deegaanka badhan ee ku beegsadeen xubin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab taariikhdu markii ay ahayd saddex iyo tobankii bishan sebtembar sanadka labada kun shan iyo labaatanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xaqiijinaysaa in shakhsiga ay silibiyiintu ku duqeeyeen deegaanka badhan uusan ka tirsaneen xarakada islamarkaana eedeynta ay u soo jeediyeen ee ah inuu hubka u soo iibin jiray mujaahidiinta ay tahay been abuur aan sal iraad lahayn oo la ogon leeyahay in lagu banaysto dhiiggiisa iyo dhiigga waxgaradka soomaaliyeed maraykanku wuxuu leeyahay taariikh madow oo ku asteysan gumaadka waxgaradka iyo heldowrka ummadda soomaaliyeed wuxuuna laga soo bilaabay sagaashameeyadii ilaa maanta uu xasuuq uu ku hayaa kumanaan shacab soomaaliyeed oo isugu jira dumar caruur iyo waayeel ayna ku jiraan waxgarad qiimo gaar u lahaa bulshada soomaaliyeed marka laga soo tago inay been ka sheegaan gumaadka ay u geystaan muslimiinta aan waxba galabsan waxaa xusid mudan in maraykanka cid kasta uu duqeeyo uu ku tilmaamo inay mujaahidiintu ahaayeen xitaa haddii ay siliibiintu u adeegaan bishii sebtembar labada kun lix iyo tobankii wuxuu maraykanka duqeyn u geystay maleeshiya murtadiin ah oo ku sugnaa duleedka magaalada gaalkacyo halkaasoo uu ku diray saddex iyo toban ka mid a maleeshiyadaasi isagoo ku sheegay inay ka tirsanaayeen mujaahidiinta balse markii dambe ay caddaatay inay ahaayeen murtadiin ka tirsan maleeshiyada waxa loogu yeero galmudug arrinkaasoo bannaanka soo dhigay been abuurka sheegashooyinka maraykanka iyo marmarsiyaha uu u sameeyo xasuuqa uu ka wada soomaaliya xarakada mujaahidiinta al-shabaab kama gambanayso dagaalka ay ugu jirto sidii diinta dadka iyo dalka looga difaaci lahaa damaca guracan ee siliibiyiinta horarka ah ee uu maraykanku hormuudka u yahay balse ma aqbalayso in magaceeda loo adeegsado si loogu banaysto gumaadka shacabka muslimka ah ee soomaaliyeed iyo waxgaradkooda sida ka dhacday deegaanka badhan waxaan tacsi u dareynaa dhammaan ehelada muslimiinta uu maraykanka ku xasuuqay duqeymaha arxandarada ah ee uu ka geysanayo soomaaliya walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniina walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
barnaamijka ayaad dhegeysanaysaan faafreebka wararka qeybihiisa horan waanu ku guda jirnaa dhegeystayaal markan iyo afrika iyo kheyraadkeeda bohol madow oo ay dhex eegaagaan hanti habeen qura bedeli karta nolosha bulshada qaaradda xaaladda taagan mahabaar siyaasadeed baa mise musuq reegay kusoo dhowaada warbixin ku aadan waxaa qalinka u qaatay walaalkeen ilyaas cabdulaahi afrika qaarad qani ku ah khayraad rabbaani ah oo aanan gurin duniduna ayuu u soo hanqaltaagaysa sanadba sanadka ka dambeeya goob laga helo saliid cayriin ah dahab dhuxul yuraniyum kubar colathan iyo macdano kale oo muhiim ah kuwaas oo maanta dunida kale ay hardan ugu jirta sidii ay u heli lahayd qaaradan waxaa ku jira qiyaastii boqolkiiba soddon khayraadka dunida oo dhan waxaana ku yaala dhulbeereed ballaaran iyo awood tamareed oo aanan marnaba la weyn labiyo tobanka bilood ee sanadka sidaasoo ay tahay dalalka afrika waxay weli ku jiraan liiska waddamada ugu saboolsan dunida iyagoo la daalaadhacaya colaad musuq miciyo yeeshay iyo saboolnimo gaamurtay sannado badan arrintan waxay dhalisay dooda culus oo marka dhegta aad u raaricisa ku dul wareegaysanaya oraahda ah afrika waa bohol madow oo ay dhex ceegaagaan hanti habeen qura bedeli karta nolosha bulshada qaaradda haddaba warbixintan waxaan ku lafaguri doonnaa heerka hodantinimo ee uu allaah gaarsiiyey waddamada qaaradda afrika iyo waxyaabaha ugu badan ee ay madaxa sare ugu qaadi la'dahay qaaraddan marka laga hadlaya in bulshadeeda ay tuuraan furka faqriga innagoo soo xigan doona warbixinno iyo diraasaad la sameeyey muddooyinkii lasoo dhaafay ugu horrayntii warbixintu waxay ka jawaabaysaa su-aasha ah waa maxay resource cars ama habaar dhaqaale khubarada dhaqaalaha iyo siyaasadda waxay muddo dheer ka doodayeen wax loo yaqaana resource cars ama habaar dhaqaale oo ummadi ku habsada waana in shucuub allaah uu dhulkooda geliyey kheyraad haddana aysan ka harin dembiisha faqriga oo ay sabab u tahay waxyaabo badan oo ay iyagu gacmahooda ku kasbadeen daraasad lagu daabacay bogga science daaragti sannadkii laba kun sagaaliyo toban ayaa muujisay in dalalka leh hay-adaha daciifka ah iyo madaxda musuqa dilooday uu kheyraadkoodu isku beddelay isha colaadda iyo saboolnimada bulshada haysata waana middan xaqiiqda qaraar ee ay afrika maanta wajahayso sannadkii laba kun saddex iyo labaatan bangiga adduunka ayaa warbixin uu soo saaray ku sheegay in haddii dakhliga macdanta afrika loo adeegsado qaab hufan oo nidaamsan islamarkaana la sameeyo keed dhaqaale oo dib dambe loo adeegsado ay qaaraddu gebi ahaanteed noqon lahayd mid hodan ah balse xaaladda maanta taagan ay tahay mid marba marka ka dambaysa u sii siqaysa dhanka dagaallo sokeeye saboolnimo shisheeye kalkaal iyo in ajnebi lasoo hogaamiyo si loogu wareejiyo khayraadka dhaqaale yarna looga helo haddaba aan milicsana qaar ka mid ah waddamada maanta farta lagu fiiqi kare ee ku sugan xaaladdan aan soo xusnay weliba iyagoo haysta kheyraad tirabeel ah oo ay ku bedeli karaan marxaladdan qaraar kow dalka suudaanta koonfureed saliid aanan laga faa'iidaysan saboolnimo iyo dagaal aanan dhammaan waddankan oo sannadkii laba kun koo iyo toban si toos ah uga go'ay suudaan inteeda kale waa mid hodan ku ah saliidda cayriinka ah muddo laba maalmood ka hor ah warbixin ka soo baxday hay-adda qaramada midooba ayaana lagu daah qaaday in madaxda dalkan musuqoodu uu noqday mid xargagoosad ah iyagoo wakhti aanan fogeyn lunsaday in ka badan hal dhibic toddoba bilyan oo dollar waana wakhti shacabka waddankaas ay la ildaran yihiin gaajo iyo inaysan haysan adeegyada muhiimka ah labo suudaan dahab dagaal mooye aana laga dhaxlin xasillooni waarta iyo in laga faa'iidaysta si looga gudbo marxaladdan adag sida uu baahiye wargeeska financial times suudaan waxaa sannad walba laga qodaa tobannaantan oo dahab ah qiimaha sannadlaha ah ayaana lagu qiyaasay in ka badan lix bilyan oo dollar laakiin xaqiiqada ayaa ah in kala bar in ka badan dahabkaas la tahriibiyo oo loo qaato qaab hoose iyadoo ay ka faa'iidaystaan labada dhinac ee ishaya ee ay kala hoggaamiyaan cabdilfitaax alburhaan iyo maxamed xamdaan xamayti waxa uuna joornaalku caddeynayaa in dahabka suudaan uu hadda noqday mid looga faa'iidaysta soo iibsiga hubka noocyadiisa kala duwan si colaadda loo sii horiyo taasoo muujinaysa ayay saxiifaddu leedahay in barwaaqadii loo beddelay bala aanan dhammaan saddex jamhuuriyadda dimuquraadiga ah ee kongo macdan midabo kala duwan leh balse dhiig uu ku dulqubanayo dalka jamhuuriyadda dimuquraadiga ah ee kongo waxa uu haystaa macdan qiimaheeda lagu qiyaasay lacag gaaraysa ilaa afar iyo labaatan trilyan oo dollar waxaana dalkan laga helaa macdanada ugu doondoonista badan dunida sida cobalt iyo colton dalka intan oo khayraad ah dhulkiisa ay ku jiraan waxa uu sannado badan la daalaadhacayaa conflict mineralis ama colaadda macdanta waxaana la xusayaa in kooxo hubaysan iyo siyaasiyiin jeebweyn ah ay si sharci darro ah uga ganacsadaan macdanta qaybaheeda kala duwan waxaana middaas laga dhaxlay xiisado aanan dhammaan iyo in la luunsaday lacaga malaayiin dollar ah afar nigeria iyo angola saliid cayriin ah oo lagu luunsaday balaayiin dollar inkastoo waddamada nigeria iyo angola ay ka mid yihiin dalalka ugu waaweyn ee soo saara saliidda afrika haddana weli waxay ku jiraan liiska waddamada ugu musuq maasuqa badan caalamka weliba siyaasiyiintoodu ay luunsadeen lacago tirabeel ah oo ay ka macaasheen khayraadka kala duwan ee dhex ceegaaga waddamadooda tusaale ahaan dowladda angola intii u dhexaysay sannadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo toddobadii ilaa sannadkii labada kun iyo labadii waxay luunsatay lacag gaaraysa ilaa afar dhibic laba bilyan oo dollar oo ahaa dakhli ka yimid dhanka saliidda tan iyo wixii xilligaas ka dambeeyey ilaa maanta oo sannadku yahay laba kun shan iyo labaatan waxay xukuumadda waddankan ka arrimisa lugta ay ku sii haysaa dhabbahaas iyo mid ka sii daran waddamada liberia africost soomaaliya botswana zambiya ghana libiya mosambik nabibiya sieraleon mali burkina faso iyo niger iyaguna waa la mid marka laga hadlayo marxaladdan musuqa iyo in afraad kooban ay afka marsadeen lacagtii laga helay khayraadka dalalkooda halka bulshaduna ay la daalaadhacaysa marxaladba marxaladda ay ka liidato dadyo badan oo ku nool qaar ka mid ah waddamada aan soo xusnay ayaanan abidkood arkin iftiinka leerka iyadoona macdanta laga saaro waddamadooda ay tahay midda ifisa caasimadaha yurub oo ay baariis ugu horrayso waxaa jira kacdoonna ay samaynayaan jiilka soo koraya si ay uga baxaan marxaladdan ayna uga hortagaan waxa mustaqbalkooda aanan u wanaagsanayn ee uu siyaasigu falkiyo balse xukuumadahooda ayaa qamcin iyo qoriga afkii kaga hortaga tallaabo weliba oo ay isku dayaan الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal qeybaha dhexe ee faafreebka wararka ayaan isla soo gaarnay markan iyo jabhadda faana ayaa weeraro khasaare geysatay ku qaaday ciidanka xabashida etoobiya qodobkaasi sidoo kale magaalo u go-doonsan falaagada r s f oo korfan la-aan laga soo sheegayo waxaad ku dhegaysanaysaan xubinteena hadaleynta warbaahintii guudmarka mareegaha islaamiga ah aala buu xalkan ka soo jeediyey walaalkeen mahir maxamed haye mahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa jabhadda fano oo weeraro khasaare geystay ku qaaday ciidanka xabashida etoobiya wararka ka imaanaya gudaha dalka etoobiya ayaa sheegaya weerar dhabagal ah oo lagu beegsaday ciidanka xabashida etoobiya ee ku sugan waqooyiga shewa ee ka tirsan gobolka axmaarada sida ay isniintii sheegtay warbaahinta ethiopian media service howlgalkan oo geystay khasaare kala duwan ayaa waxaa fuliyey maleeshiyaadka u dhaqdhaqaaqa axmaarada ee fano xogtu waxay tibaaxaysaa in maleeshiyaadka fano ee ka howlgalaa gobolkaasi ay weerar ku qaadeen cutub ka tirsan ciidanka xabashida etoobiya oo gelbinayey mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga talada haya ee uu hogaamiyo abiy axmed kuwaas oo kusii jeeday magaalada debre birhan oo qiyaastii boqol iyo labaatan kilomitir u jirta caasimadda adis ababa ilawareedyo ay soo xigteen qaybo ka mid ah warbaahinta maxalliga ah ee etoobiya ayaa sheegaya in weerarkan gaadmada ah uu ka dhacay ugu yaraan laba goobood oo kale ah acrimind iyo tera jabhadda fano ayaa bayaankeeda ku shaacisay in howlgalkan ay ku khaarajiyeen dhowr askari oo ka tirsan ciidanka xabashida etoobiya dhanka kale ururka shacabka ee fano oo magacooda loo soo gaabiyo a f b o oo ah urur kale oo dallad u ah fano kana howlgala guud ahaan gobolka xmaarada ayaa sheegtay guulo milatari oo ay ka soo hoyeen deegaanadaasi howlgalkan ayaa la sheegay in uu ahaa mid wadajir ah kaasi oo ka dhacay aag lagu kala magacaabo bulga moja iyo wadeera waxaana ka dhashay khasaare kala duwan walow aan faahfaahin muujinaysa xaddiga khasaaraha aan laga bixin haddii aan halkaasi uga gudbo warbixinta mareegta soomaali memo waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mida mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa magaalo u go-doonsan fallaagada r s f oo kafal la-aan laga soo sheegayo dhibaatada ka taagan magaalada alfaashir ee xarunta u ah gobolka waqooyi ee daarfuur ayaa marba marka ka dambeysa kasii daraysa waxayna hadda maraysaa meel aad u daran markii la waayey marooyin dadka dhintay lagu kafano dhakhaatiirta ka howlgala alfaashir ayaa sheegay in kafantu ay gabaabsi ka noqotay magaalada taasi waxay dadka ku qasabtay inay isticmaalaan baco ka samaysan balastiig si ay ugu asturaan meydadka wargeyska suudan tarebion oo soo xiganaya laba dhakhtar oo ka howlgala cisbitaalka sacuudiga ayaa sheegay in gebi ahaanba aan alfaashir laga heli karin wax kafan ah taasi oo keentay in dadka deegaanku ay isticmaalaan baco si ay ugu daboolaan dadka dhintay waxay tani imaanaysaa xilli magaaladan ay muddo bilo ah go-doomin dhan walba ah iyo weeraro joogto ah ku hayaan maleeshiyada fallaagada r s f ee uu imaaraadku taageero kuwaasoo dadka shacabka ah u adeegsadaa hubka noocyadiisa kala duwan taasi oo sababtay in ay dhintaan dad badan oo rayida ilawareedyo maxalli ah ayaa soo sheegay in heerarka dhimashada rayidka ay sare u kaceen labadii toddobaad ee lasoo dhaafay fallaagada gurmadka deg dega ah ayaa lagu eedeeyey in ay soo galeen xaafadaha iyo hoyiga ay ku badan yihiin dadka shacabka halkaasoo ay ku dileen tobannaan qof oo rayida haddii aan halkaasi uga gudbo warbixinta mareegta calaamada waxaan markan soo qabanayaa mareegta redio alfurqaan oo ka mid a mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa ciidamada maamulka la baxay waqooyi bari oo gaadiid xamuul ah ku xiray duleedka laascaanood gaadiid xamuul ah iyo kuwo kale oo ay lahaayeen dad shacab ah ayaa waxa ay ku xiiran yihiin duleedka magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ciidamadan oo la sheegay inay ka tirsan yihiin maamulka loogu yeero waqooyi bari ee ay dhowaan xukuumadda muqdisho ka hirgelisay laascaanood ayaa waxaa la soo warinayaa in ay ka cabanayaan mushahar la-aan xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guud markaa mareegaha islaamigana bashir caawo waa inaga inta
الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegeystayaal weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka faafareebka wararka markan iyo wilaada islaamiga ee mudug xaflad lagu soo gebagabeynayay dowro sharci ah oo loo qabtay mas-uuliyiinta ciidanka xisbada wilaayada islaamiga ee mudug ayaa ka dhacday degmada joole dowradan ayaa waxaa loogu magacdaray shuraxbiil bin xasan taas oo u socotay mas-uuliyiinta xisbada muddo ku siman laba bilood waxayna ku qaateen duruus kala duwan isugu jira sharci iyo maadi intuba xafladdii lagu soo gebagabeynaya waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee mudug culimo macalimiin iyo martisharaf kale waxaa kelimad ugu horeyn goobta ka jeeday sheekh xasan yare أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم معاشر الإخوة سيد أولى الله سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعدكم به إن الله كان سميعا بصيرا الله سبحانه وتعالى وحو إن فريا أما الله إن أمريا أمانة إن ينقودنو أمانة مركا وحو يعد أهل كواء أيا لو قدنيا يا أهل واء أمانة يا أهل واء أو لو قدنيا أمانة إن أيضا ابن كثير وفصير أي أو الله أمانة قدشة أهل كمركو كهذا لي أيا وحوري ammaanaad oo dhan wey ayuu leeyahy ibnu kathiir wax kastoo ammaano ah oo dhan wey oo waajib ah ammaanadaa marka yay ku waajibtay oo lagu leeyahay insaankii baa lagu leeyahay waxay ammaanada ku waajibtay waa insaanka insaanka marka ammaanada yuu ka qaaday oo yuu u gudanayaa oo ammaanadan amray allah subxaanahu wa tacaala ilaahay baa amarka bixiyey ammaanada ilaahay baa adiga kugu ammaanaystay waxaa lagaa rabaa marka ammaanadii allah subxaanahu wa tacaala in aad u gudato ayaa la doonaya oo addoommadu ay gutaan kow waxaa ka ah salaadii ayaa kow ka ah waxaa ka ah laba zakadii waxaa saddex ee siyaamkii kafaarooyinkii iyo intaa iyo in aan ahaynoo kayrkood ah waxa weeye waa wax lagu aaminay addoommada dushooda laguna leeyahay inay gutaan marka maadaama aynu nahay dad mas-uuliyiin ah oo mukallafiin ah oo allah subxaanahu wa tacaala uu inagu kallifay ammaanadii inaynu gudanno walaalayaal waxaa laynaga doonaya waxa weeye ammaanada allah inaynu u gudanno oo sidii loogu talagalay ammaanada aynu u samayno allahna aynu ugu gudanno xaqa allah uu inagu leeyahay waa waa min xuquuq illah waa sida hadda aynu nidhi salaada laga bilaabo bini'aadamka isaga ammaano ma nagu leeyaho waxaan u gudanna bini'aadamka ma jiraan nacam haa qof baa wuxuu kuu dhiibanayaa shay ammaano ah wuxuu ku leeyahay shaygan walaalle iyo xaji waa ammaano waad ka qaaday mar haddii aad ka qaaday maxaa lagaa doonaya waxaa lagaa doonayaa ammaanadii qofkii adiga kuu dhiibtay inaad u gudata sida rasuulkaba uu yidhi yaa addi lamaanata ilaa man i'tamanak ammaanada u gudaa la wey qofkii adiga ammaanada kuu dhiib shaygan qofkan waa kuu dhiibtay adaa lagu aaminay inaad u gudato ayaa lagaa doonay ammaanada waxyaaba hadda inagu in badanoo inaga mid a aynan ku baraarugsanayn ayaa jira oo qowlka uu ka mid yahay qofaad la ballamaysaa ballankii maxaa lagaa doonayaa inaad guddo oo aad oofisa ayaa lagaa doonaya waa ammaano waana gudasho qofkaasi ballankii uu qaaday inuu gudo ayaa laga doonaya marka walaalaha waxyaabahaan leeyahay waxa weeye maadaama arrintu sidaa ay tahay sidaa inaynu u gudanno oo alla uuna amray haddaynu gudan weyna oo ay dhacdo faman lam yafcal daalika fi dunyaa ninkaasi maalinta khiyaamadu waa la qabanaya a waa nin lagu dhegan yahay oo maxkamad taagan ayuu noqonaya ammaanadan gudaa lagu yidhi ma gudanin waxaad noqotay nin aathim ah waana lagu maxkamadaynaya waayo xadiid ayaa rasuulka wuxuu ku yihi sala allahu calayhi wasalam xuquuqda waad gudanaysaan ood gudanaysaan ehelka ayaad u gudanaysaan xataa kolay ku tahay rida seeyoon looga qisaasa midda geesaha lah ribaa gees ridinaysaa ugu gujin geeskay ku dhufanaysaa tani waxay ku dhufato ma haysataa iyado waa gees la-aan maalinta khiyaamada maxaa imaanaya marka in loo qisaaso oo tii seeyooneyd geysa loo geliyo tanna wixii laga qaado markaa ay ka qisaasato waa sidaa maxkamadda allah ammaanadu marku waa sidaa marka waxaa laynaga rabaa oo laynaga doonaya waa ammaano waxaynu nahay dad qowsaare ah oo la jirayaal ah nin kastana wixii la raaciyey ayaa laga doonayaa inuu sidaa u guto waana la weydiinaya marka maadaama aad tihiin rag mas-uuliyiin ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u doortay inay ummadda macruufka faraan munkaraadkana ka negiyaan oo ay ka reebaan waxaa dushiina saaran mas-uuliyadda inaad gudataan ilaahay subxaanahu wa tacaala dartiina aada u gudataan dadkana aada la mucaamilootaan tacaamul weliba aad iyo aad u wanaagsan fanniga la yidhaha fannu tacaam ya marka dadkana walaalayaal si wanaagsan aynu ula dhaqanno oo aan isu jilcinna oo aynu u turno oo aynu u dhimrinna ammaanada allah subxaanahu wa tacaala uu ina saarayna aynu isaga u gudanna bini-aadamkana ammaanada ay noo dhiibayaanna ayagana si wanaagsan aynu u gudanna oo yayna noqon dadkii alla uu yidhi in allaha laa yuxibu alkhaa'iniin ilaahay ma jeclaanayo kuwa khuwanada ee wax khiyaano ila ammaanadu haddaad khiyaanto oo ballantii aad khiyaanto oo xuquuqdii alla u lahaa aad khiyaamo ku sam khiyaano ku samayso oo tii bini aadamka aad khiyaano ku samayso indhoolow meel bannaan baad fadhidaa weeyo waad lu go-on tahay marka anoo naftayda ka bilaabaya waxaan leeyahay ammaanaynu xambaarsannahay oo laynoo dhiibay ammaanada aynu xambaarsannaho oo laynoo dhiibay walaalayaal aan gudanno in allah intaan awoodna wabilaahi towfiiq wasali allaahuma wasalama calaa nabiyina maxamed maamulka dowladda ayaa ka warbixiyey muqararka dowladda u socotay ciidanka xisbada muddada labada bilood ah ay qaateen
haddaan u galo ama aan ka warbixinno dowladan sharciga oo meeshaan ka furantay dowladda magaceeda waxaa la yidhaahdaa shuraxbeyl binu xasana magacaasaa la yidhaahdaa shacaarkeena waxaa la yidhaahdaa kitaabuna haadi wa sayfun yansur saasaa la yidhaahdaa taariikhda dowladda ay furantay ama ay bilaabatay waa labaatanka muxaram kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiriyi sanadka cusub kowdiisay furantay cidda loo qabtay dowladan waa mas-uuliyiinta xisbada gobolka mudug mas-uuliyiintaasaa loo qabtay muqararka dowladda lagu qaatay waxaa ka mid ah ama duruustii tafsiirka qur-aanka kariimka oo shan jus ah riyaadatun lisaan oo xagga tajwiidka ama tasxiixa ah waxaa kaloo la qaatay xadiiska waxaa laga qaatay riyaadat saalixiin waa kutub macruuf oo la yaqaano xagga luqada waxaa laga qaatay tuxfatu sunniya xagga idaarada la- waxaa la qaatay kutub la yidhahdo idaaro dadka maadaama ay yihiin dad mas-uuliyiin ah oo wax maamulo waxaa wax looga akhriyey kutub la yidhahdo idaarada waxaa kaloo la qaatay fanu tacaamul maca annaas dadka qaabka loola tacaamulo waa lagu akhriyey dowladda lagu qaatay walaaluhu waa akhristeen jazaahum allahu khayran allah barakeeyo dowladaas sharciga ah hadda intaan sheegnay waxaa waaye oo sharciga ah waxaa lagu qaatay waxaa ka dhiman manduumo la yidhahdo abu isaaq alberi xagga nadmiga kutubkaas laga qaatay haddaan meesha u gudubno kutubada sharciga waxaan qaadanay laba maado oo ka tirsan xagga maadiga ah juqraafi juqraafi waxaa la yidhaahdaa dadka ah, mas-uuliyiinta ama ciidanka uu anfaca dhulka laftiisa iyo wax kulsaan lagu bartaa waxaa kaloo ay qaateen walaaluhu allah barakeeye ariyaadiyaad ama xisaab maantana waa ogtihiin qof walbo socdo qaab uu u baahan yahay inuu barto ee wixii lagu shaqaysanayo ama lagu- wax lagu qabanayo waaye walaaluhu intaasay dowladda ku qaateen allah ha barakeeyo dowladda meeshu lagu qabtay waa degmada jawle wilaayada islaamiga ee mudug xarunta gobolka waaye ahmiyadda dowladda loo furay baahi jirta darteeda loo furay dadka maadaama ay yihiin dad mas-uuliyiin ah in wax loogu muxaadarayo ama wax loo akhriyo ama qof walba oo muslina kama maarmo taas darteeda walaalahu waxaa dowladan loogu furtay baahi jirta darteeda loo furay allah ha barakeeyo waana dadaaleen oo waa wax badan waa ka faa'iideen dowladan waxay soo xirantay maanta oo ah lix iyo tobanka bishii dahaad kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiriya ay soo dhammaatay ay soo gogooday ilaahay baan u mahadinaynaa awalan wa aakhiran dowladan qoritaankeed waxaa iska lahay wilaayada islaamiga ee mudug iyo maktabka xisbada jazaahum allahu khayran oo ugu horeeya waalid wilaayada islaamiga ee mudug sheekh xasan abu xamza waxaan leenahay aladiina yastamicuuna alqawla fayattabicuuna axsaa jazaahum allahu khayran assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu qaar ka mid a ardaydii dowladda loo soo afmeeray ayaa soo bandhigay bandhig cajiib ah oo ka tarjumaya waxyaabihii ay ka faa'iideen muddadii dowladdaas ay socotay can abi hurayrata maylkuri radi allahu canhu alla ka raadnaqda can nabiy sala allahu alayhi wasalam anago ilahay gaala may baray dacuunii oo taba maa taraktukum intaan nebisin ku tabaw inamaa in kale ma ahlaka mayba halaagay man kaana qablakum dadka sin kori kathratu su'aalihim su'aal badanaantiyo waاkhtilaafu calaa anbiyaa'ihim ambiyadooda khilaafeen faidaa nahaytukum haddii aan isin kureeba an shay in shay fajtanibuuhu ku dhaarada shaykaas waidaa amartukum haddii aan isin faro biamrin amar faatuu lukooyo minhu amarkaas ma stadactum waliisan awoodaan can abi najiixin irbaad ibnu saariyata mayla kuri radia allahu canhu alkraal naqda qaala meere wacadana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay aan wacdiyey mawcidatan wacdo baliiqatan oo hayal dheer وجلت جلجلي منها وعذه شبع القلوب وقلبيالك أنا جلجلي وذرفت سبتي منها وعذه شبع العيون حنوغ أنا بيلن كشانتي فقلنا ما يبارنا يا رسول الله إله رسول شيو كأنها موعدة وعدواي ودع وسجوتين إيه فأوصينا لندر دارن قال هو ما رأي أوصيكم ما بس ندر دارن ما يبوت بتقوى الله إلهي أبسديس والسمع والطاعة اسم غلو إيه وصدعت يا سندر دارن إيه وإن تأمرها بيسنك أمرك وعليكم كركين cabdun habashiyun addoon habashi ah wa innahu sha'naa man qofka yacish noolada oo minkum idintiin kumid ah fasayaraa mayba arga doona ikhtilaafan kasiiran khilaaf badan ya arga doona facalaykum laazima bisunnati sunnaday laazima wa sunnati khulafaa'i araashidiina khulafaa uraashidiinta sunnadiyoona laazima almahdiina oo hanimsinayen cadluu ka dhagan calayhaa sunnada qorshe binawaajidi goos dambeedka wa iyaakum mayba sin kudigay muxdathaati alumuuri umuuraha lahdarsiya sin kudigay fa ina kula bidcatin bidca kasta dalaalatun dalaal waay rawaahu abu daawuud watirmidiy wa qaala xadiidan hasanun saxiixun dowladan oo noo furantay bisha koowaad labaatankeedii muxaram oo maantana gebagabadeeda ay tahay lix iyo tobanka bisha rabiicul awal bisha saddexaad kun afar boqol afartan iyo toddobo dowladan si fiican ayaan ugu faa'iidaysanay intaan baranay casharooyinkii alxamdulilah waxaan ka codsanaynaa walaalaha dowlada noo furay inay noo soo celceliyaan dowro midan oo kale ah تفت فؤادك الأيام فتى وتنحت جسمك الساعة صناعة تفت فؤادك الأيام فتى وتنحت جسمك الساعة صناعة وتدعوك المنون دعاء صدقين ألا يا ساحي أنت أريد أنت وتدعوك المنون دعاء صدقين ألا يا صاحي أنت أريد أنت أراك تحب إرسا ذات خضر أبت طلاق هل أكياس بات حركة حيل بضع لا تخيذر أبدت طلاق هلك يا سباتا تنام الدهر ويهك في غضيض بها حتى إذا مت انتبهت تنام الدار ويحك في غضيض بها حتى إذا مت انتبهت فكم ذا أنت مخضوع وحتى متى لا ترعى أنها وحتى فكم ذا أنت مخضوع وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى أو بكر دعوتك لو أجابت إلى ما فيه حظك لو أقلت أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو عقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك الطريق إذا ضللت ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك الطريق إذا ضللت وتحمل منه في ناديك تهجا ويكسوك الجمال إذا أريت وتحمل منه في ناديك تهجا ويكسوك الجمال إذا أريت ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبت ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبت هو العضب المهند ليس ينبون تصيب به مقاتل من أردت هو العضب المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من أردت وكنز لا تخاف عليه لصان خفيف الحمل يوجد حيث كنت وكنز لا تخاف عليه لصان خفيف الحمل يوجد حيث كنت يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شدادت يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شدادت فلو قد ذوقت من حلواه طعما لأثرت التعلم واجتهدت فلو قد ذوقت من حلواه طعما لأثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت ولا ألهاك عنه أنيق روض ولا خضر بزينتها كليفت ولا ألهاك عنه أنيق روض ولا خضر بزينتها كليفت فقوت الروح أرواه المعاني وليس بأن ضعنت ولا شربت فقوت الروح أرواه المعاني وليس بأن ضعنت ولا شربت فواظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله انتفعت فواظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله انتفعت ugu dambeenna waxaa la dardaarmay mas-uuliyiinta ciidanka xisbada sheekh xasan abu xamsa waaliga awlaada islaamiga ee mudug بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وسلم أجمعين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الحمد لله رب العالمين الله بان مهد علينا تبارك وتعالى إن بدن نابورينا هيسيي نسيي نعم كي سفرها بدن إنان كوبي كرين هدان ترترينو مانتا أوردن ثم waanu mahadcelinaynaa culummadii raggii ducaadda ahaa muddadii dowrada ay noo socotay duruusta kala duwan aan ka faa'iidaysanay wakhtigooda noo huray jasaakumullaahu khayran ilaahay cilmigiinna ha barakeeyo acmaashiina miisaanka xasanaadka allah inin saaro dadaalkii iyo juhdiga aad bixiseen allah tabaaraka wa tacaala hainka abaalmariyo jasaakumullaahu khayran waxaan leeyahay marka raggan daalibulcilmiga ah ardada ah ee waxaad tihiin mas-uuliyiintii xisbada walaayada mudug waxaad tihiin xisbada walaayada islaamiga ahee mudug mas-uuliyiintoodii jasaakumullahu khayran waxaa laynka rabaa marka insha allahu tacaala inaad naftiinnana uga faa'iidaysaan ummaddana uga faa'iidaysaan hadday noqon lahayd kuwa aad mas-uulka ka tihiin ee kala duduwan iyo hadday noqon lahayd ummadda muslimiinta ahee aad u adeegaysaan u qidmaynaysaan jasaakumullahu khayran inaad uga faa'iidaysaan ugu horrayntana naftiinna aad ku tadbiiqisaan cilmigii aad barateen sharciga ahaa marka insha allahu tacaala xisbadu waxay u taagan yihiin wanaag faridday u taagan yihiin waxay u taagan yihiin munkarka oo ay reebaan in ay noqdaana laga rabaa qudwo lagu daysado inay la yimaadaan waa isku xirka dacwada qaybaheeda kala duwan hadday noqon lahayd ta bulshada qaybaheeda kala duwan hadday noqon lahayd kamadihii iyo bulshada hadday noqon lahayd hadday noqon lahayd si guud dacwada xisbadu waxay taagan tahay center dhexe oo isku xir ah oo bulshadii qaybaheeda kala duwan ah marka mas-uuladdaas inaad gudataan kuna gudataan insha allahu tacaala calaa cilmi aad ku gudataan waa dardaaranka aan iniin dardaarmi lahay jazaakum allahu khayran mar kale iyo mar kale waxaan ku celi lahaa inaan ka faa'iidaysanno culummada juhdiga ay bixiyeen inaynaan dayicin waxa aan qaadannay waa insha allahu tacaala waa iftiinsi waa toosh iftiinsi ahoo cilmigii aan moogtahay albaabkiisiyaan taaganaha marka inaan hor usii soconno nin weliba uu dadaalo juhdiga aan isugu geyno insha allahu tacaala cilmiga barashadiisa jazaakum allahu khayran wbaaraka allahu fiikum wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa hagaag dhegaystayaal gebagabadii barnaamijka faafreebka wararka ayaan isla soo gaarnay markan iyo wilaada islaamiga ee baay weli degmooyinka iyo deegaanada wilaada islaamiga ee baay waxaa si habsamale kaga soconaya howlaha qaybinta sakada xoolaha nool saacadihii lasoo dhaafay deegaana hoostaga degmada diinsoor gaar ahaan deegaanka yaaqbarawa waxaa boqol iyo afartan qoys ay kaga faa'idaysteen xoolo isugu jira ari iyo lo waxaa dadka qaarkood sakada loogu qeybiyey deegaan lagu magacaabo mubaarak ee hoostaga isla degmada diinsoor haddaba qaar ka mid ah dadkii sakada xoolaha nool loogu qeybiyey deegaanadaas waxaa qaarkood dadka la siinaya shan neef oo ari ah halka qaarkood la siinayay laba neef oo lo ah idaacadda andalus ayaa wareysatay qaar ka mid ah dadkii sakada xoolaha nool loogu qeybiyey deegaanada hoostaga degmada diinsoor ee wilaada islaamiga ee baay
lama dhibtis araariyoohii ogaaday magaajeenu meelaha adduun weerne marka bilaabane yuusuf cali ibreno yuusuf cali ibreno shashanne diyaar diyaar waay waay
marka shan nafar oo lii siisay ilaahay baa isiisay kadib mujaahidiinta waa isiistay marka mahadda ilaahay iskale kadib mujaahidiinta oo iskale marka meel baa sun rajaashnaaw ilaahayna sun warsanaaw in gaalada jabas ilaahay jabas mujaahidiintan gacantay korka weya intaas baa ilaahay su warsan
bismillaahi raxmaan raxiim anoo maqaaqay ii karo geedan saab oo roogo yaag baraaway maxaafadada degmada diinsoor ilaahay mahad i shukrale bacdallaahi ay mahadyaana ilaahay bacdishay mujaahidiinta hoos cadaalada oo alla kuxubsiinka dhagaxanta ini oo xoola oo cadaaladeenka iibiyeen oo aan haddila isiis isarka haytaan lama nafloo-e tugigoo ii weelo oo ku horan aan walkal aan haysan ilaahagaasaa mahad i shukrale intaas kadamba wilaayada aan mahadyaana ilaahay mee ku tuuqane إلهي كتاب شيء نكون قال قال ذن إلهي وجعل كلمة الذين كفروا سفلا وكلمة الله هي العليا وإلهي كتوغان إنني والو نين بالله وت إلهي إنني إنما أستر إلهي ورجعنا مجاهدين تنمي البر وغملنا إلهي حفظيو أنت أم مجاهدين تورك أمس جواسيس كأم إلهي أم صدانا أمس دين إسلام كهردامك وإذا أنت إلهي دول كل جويو أنت زكر لك هذا جربت كانوا هر والمال سين مجاهدين تكهر لمبولي أرق له هران كلك سداي زي كده بالله كسانا بفضل الله وحمده إلهي دين الله نيقوي يو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوسف علي فينو إن شاء الله دين براوي كسوي روي سنة بلي سنة كنا سنة دقمة دين صار بلي سيسيا شانف يلي سيسيران أجي والله سيس إن شاء الله إلهي هذا نجوز
majaki xuseen xafe wasalay deegaanka diinsar oo ka tirsan yaag baraa ariyo mujaahidiinta kor allahay weele shan naf anaya ilaahay wiinka waayta mujaahidiin kor allah weele gaala allah jabasi muraadka addunya aakhira ilaahay hasee ilaahay yoo warsani meesha liiga siisay majaki naf umadeero mujaahidiin meel yaag baraa waa iga siistay shan naf eran agta ilaahay barakaash bito usmaamaadiyo meesh naxugowga ilaad yaa baraaway meel iga siisiya arin shan naf ayaa ay i siisiya mujaahid mujaahidiinta shabaab ilaahay biinkii waati gacantiseenu kor haweele gaala alhaja
cali goor cabdiraxmaan deegaanka yaaq baraaw alxamdulilah shan naf hool ahaad isiiyey الحمد لله إلهي باكم حسن بعد ما حركت أياكم حسن وهي أمير كسر حركة شباب المجاهدين شيخ أحمد خاصة ولاية قبلك خاصة محافظة دقمة جسور أياكم حسن الحمد لله oo rasig ahaan qaatay waxaana ku mahadsan allah sakuu biniaadamaha kada ayaa ku mahadsan asalaamu calaykum waraxmatullah
guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafreebka wararka oo qodobo xiisale aad ku dhegaysateen kulanti dambe ee noo balanha nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى